sabuuraddii lixdan iyo labaad naftaydu waxay sugtaa ilaah oo keliya oo badbaadadayduna waxay ka timaaddaa xaggiisa isaga oo qura ayaa dhagaxayga weyn iyo badbaadadaydaba ah isagu waa munaaraddayda oo aniga aad lay dhaqaajin maayo balse idinku ilaa goormaad ninku weeraraysaan inaad kulligiin isaga dumisaan sida derbi dhacaya iyo dayr ligliganaya iyagu waxay keliyahoo ku tashadaan si ay isaga sharaftiisa uga dejiyaan oo waxay ku farxaan beensheegidda afka way ka duceeyaan laakiinse uurka way ka habaartamaan selah naftaydoy ilaah oo qudha sug waayo isagaan wax ka filanayaa isaga oo qura ayaa dhagaxayga weyn iyo badbaadadaydaba ah isagu waa munaaraddayda oo aniga layma dhaqaajin doono badbaadadayda iyo ammaantayduba waxay la jiraan ilaah dhagaxii xooggayga iyo magangalkaygaba waa xagga ilaah dadkow isaga isku halleeya wakhti kastaba oo qalbigiinna waxbaha kula hadhinna ilaah hortiisa waayo ilaah baa magangal inoo ah selah hubaal dad gun ahu waa xumbo oo dad gob ahuna waa been markii la miisaamo way kor mari doonaan oo iyagu dhammaantood xumbo way ka fudud yihiin dulmiga ha isku hallaynina waxdhiciddana ha ku kibrinna maal hadduu idinku batana qalbigiinna ha raacinina ilaah mar buu hadlay oo laba goor baan maqlay in ilaah xoogga iska leeyahay oo weliba sayidow adigu naxariis baad leedahay waayo nin kasta waxaad ugu abaalguddaa sidii camalladiisu ahaayeen